siciid cabdulaahi deni siciid cabdulaahi deni siciid cabdulaahi deni doorashada osaaka ee bara sagaalkii iyo qadar daqiiqada ah ka bilaabatay hoolka baarlamanka puntland islamarkaana ay galeen kow iyo labaatan musharax oo u taagnaa xilka madaxweynaha ayaa waxaa wareegga labaad usoo gudbay musharaxiinta kale ahaa siciid cabdulaahi deni jenaraal asad cismaan cabdulaahi iyo faarax cali shire waxaa xusid mudan in madaxweynihii hore cabdiweli maxamed cali gaas uu ku haray wareegga koowaad isagoo helay siddeed cod oo keliya ugu dambeyntii waxaa wareegga saddexaad isugu soo haray siciid cabdulaahi deni iyo jenaraal asad cismaan cabdulaahi oo kala helay jenaraal asad soddon iyo kow cod iyo deni oo helay soddon iyo shan cod guddoomiyaha baarlamanka puntland cabdixakiin maxamed axmed ayaa ku dhawaaqay natiijada doorashada
natiijadii wareegga saddexaad ee doorashada madaxweynaha dowladda puntland labadii mudane ee ku tartamayey waxay u kala heleen codkii sidan soo socota kow jenaraal asad cismaan cabdulaahi wuxuu helay soddon iyo kow cod laba siciid cabdulaahi deni wuxuu helay soddon iyo shan cod lix iyo lixdankii cod ee xubnaha golaha wakiiladu saas ayay ku dhan yihiin waxaan marka qirayaa inuu ku guulaystay madaxweynaha dowladda puntland shanta sane ee soo socota ee laba kun sagaal iyo toban ilaa laba kun saddex iyo labaatan ama labaatan iyo saddex mudane siciid cabdulaahi deni deni ayaa uga waramay v o a dareenkiisa daqiiqado kadib doorashadiisa madaxweyne v o a nuux muuse birjeeb waxaan raba dareenkaaga marka hore inaan ku weydiiyo runtii dareenkayga aada buu u fiican yahay maadaama doorasho nabad ah oo degan ay dhacday waxaan ugu hambalyeynayaa shacabka reer puntland sida wanaagsan ay u agaasimeen iyaga iyo guud ahaan xildhibaanadii matalayaba marka guud ahaan shacabka reer puntland waa salaamaya waana mahadsanyahay dadka waxyaabaha kale ay sugayaan waxaa ka mid a oofinta
jenaraal asad cismaan cabdulaahi oo wareeggii saddexaad ay isugu soo hareen deni ayaa soo dhoweeyey guusha madaxweynaha cusub marka hore waxaan salaamayaa guddoonka baarlamaanka iyo ku-xigeennadiisa iyo dhammaan martida sharafta leh ee isugu timid maanta doorashadan sida xaqaa u dhacday waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan u hambalyeynayaa madaxweyne siciid waxaan leeyahay madaxweyne hambalyo ilaahayaa kuu fududeeya xilka cusub aad puntland u qaaday puntland waa dhulkeennii waa jecelnahay puntland isku duubnaada weligiin cadowga puntlandna waxaan leenahay puntland waa isku duuban tahay cidna wax kama qaadi karto insha allah wayna guulaysanaysaa aad iyo aad baan idiin salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu madaxweynihii hore ee puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa doorashada kadib isagana ka hadlay islamarkaana soo dhoweeyey madaxweynaha cusub
waxaan marka u horeysa hambalyo iyo bogaadin u dirayaa madaxweynaha cusub ee puntland ee shanta sane ee soo socota mudane saciid cabdulaahi deni waxaan sidoo kale u mahadnaqayaa guddiga doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka puntland ee muujiyey shaqo hufan oo wanaagsan tanina waxay ka tarjumaysaa muujinaysaana bisaylka dadka reer puntland iyo golahooda baarlamaanku waxaan ka codsanayaa dadka reer puntland meel walba oo ay joogaan in ay si joogtaa oon kala har lahayn oo wanaagsan ay ula shaqeeyaan madaxweynaha cusub ee puntland ee lasoo doortay
madaxweynaha cusub ee puntland ayaa horay u soo noqday wasiirkii qorsheynta dowladda federaalka sidoo kalena u tartamay madaxweynenimo doorashadii madaxweynaha ee sannaddii labada kun toddobiyo tobankii lagu qabtay magaalada muqdisho mar uu goobta ka hadlay maanta doorashadiisa kadib ayuu dhankiisa u mahad celiyey madaxdii ka horreysay iyo musharaxiintii kale ee la tartantay waxaan aada ugu mahad celinayaa dhammaan shacabka puntland iyo guddiga hagaayey doorashada maanta halka dhacday oo muujisay si ay ku jirto ilbaxnimo degganaan kuna dhacday si nabadgelyo ah waxaan halka uga mahadnaqayaa madaxweyne cabdiweli maxamed cali gaas iyo ku-xigeenkiisii hore mudane cabdixakiim iyo dhammaan madaxda dowladda puntland ciidamo iyo rayidba waxaan aada ugu faraxsanahay natiijadii halka soo baxday waxa ii bilaabatay weji cusub oo dadka reer puntland aan rajaynayo inaan mas-uuliyadda ay saareen aan ka soo bixi doono waxaan ka codsanayaa dhammaan shacabka inta halka joogtay iyo inta maqanba inay gacmaha isqabsadaan madaxweynaha cusub ee puntland siciid cabdulaahi deni ayaa isla goobta lagu dhaariyey inta aan la gelin doorashada madaxweyne ku-xigeenka bismi illaahi raxmaan raxiim waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay
waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay inaan ku dhaqmo diinta islaamka inaan ku dhaqmo diinta islaamka dastuurka dowladda puntland iyo qawaaniintiisa dhowra dastuurka dowladda puntland iyo qawaaniintiisa aan dhowro xilka la ii dhiibay daacadnimo u guto xilka lay dhiibay daacadnimo u guto dalka iyo dadkiisa lilaahi ugu adeego dadka iyo dalki dalka iyo dadkiisa lilaahi ugu adeego kugu walaahiba waa igu wallaahi sidoo kale isla maanta axmed cilmi cismaan axmed garaash oo ahaa wasiirkii duulista hawada ee xukuumaddii wakhtigeedu dhammaaday ee uu hogaaminayey cabdiweli maxamed cali gaas ayaa loo doortay madaxweyne ku-xigeenka puntland wuxuuna axmed garaash ka mid ahaa koo iyo toban musharax oo xilkaasi isu soo taagay xildhibaano ka tirsan labada aqal oo u yimid garowe sidii ay uga qeybgeli lahaayeen doorashadii maanta ayaa v o a uga waramay dareenkooda kuwaasoo kale ahaa canab xasan cilmi faadumo xasan iyo sharmaake garaad buraale waxaan rabaa inaan mahad celiyo ilaahay subxaanah wa tacaala oo si deganaan iyo xasillooni ay ku dhammaatay doorashadii muddada dheer la soo waday ee ka dhacday puntland anigoo ka socda xildhibaan federaalka ah oo ah xildhibaanadii laga soo doortay gobolka ee laga soo doortay puntland waxaan u arkaa in dad bislaaday oo dowladnimadu dhaliyey oo aad iyo aad u ilaalinaya anshaxa sharafta codka nidaamka oo aad moodo election ka qurux badan weligay noloshay ma arag waa markii labaad aan joogo xildhibaanada puntland oo wax dooranaya waxaan u arkaa inay yihiin doorasho xaq iyo xalaali ay dhacday si daawacan guddida u daadahaynaysay goobjooga laga wada ahaa sidaa u dhacday cid waliba ay arkaysay wallaahi goobta maanta si qurux badan oo maxaa la doorasho aan adduunka ka dhicin baa ka dhacday oo xalaala oo fiican oo si qurux badan ah waxaan rajaynayaa soomaali meel kastay joogto waxaa le kudayo kudayo puntland ku dayaan leh bismillahi raxmaan raxiim waxaan ku farxsanahay sideedii januar labada kun sagaaliyo tobanka inaan goobjoog u ahaa doorasho xor iyo xalaala oo ka dhacday golaha wakiilada dowladda puntland runtii waxay muujinaysaa bisayl iyo qaangaadhnimo labaatan sano ay runtii puntland gaadhay oo ay kaga horayso soomaaliyadii soomaaliya inteeda kale marka waxaan halkan hambalyo uga dirayaa madaxweynaha cusub ee shanta sane soo socota mudane siciid cabdulaahi deni waxaa la hambalyo hambalyo ilaahay ha kuu fudaydiyo xilkaa culus ee ummadda puntland oo dhan aada u qaaday shacabka puntland waxaan rajaynaynaa inay madaxweynahooda haddii alla idmo ay garab istaagaan muddaxileedkiisa shanta sanno uu insha allahu inagu hogaamin doono aqalka madaxtooyada doorashadan maanta ka dhacday garowe ayaa ka duwan kuwii hore marka loo eego tirada isku soo sharaxday oo ah tii ugu badnayd ebed nuux muuse birjeeb v o a garowe